barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha julaay waa kow iyo toban sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay
qodobada aannu idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mida nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada laascaanood oo dadka iyo duunyada la waayo magaalada ka baafiya isagoo samecad la dhex wareega kuna dhawaaqaya baafinta waxa uu raadinayo horta anuu mikrofon iyo gaadhi baan wataayoo dadka lumaan raadiyaa kadib maalin dhuyd baa geel lumay geel wuxuu lahaa alif bowdada alif surkaa iyo maxaa idhahdaa bil ayuu lahaa geelaasi baadida geela waryaa sheegay sheegow laguu sheeg qariyow lagaa qari waa soddon halaad iyo baarqabkii qaabkaa noocaasaan raadiyey kadibna mid reermiyioo buuraha dabadooda degan ayaa sheegay
haween ku nool magaalada jabuuti oo isku xil saaray inay dhallinyarada baraan dhaqankii hore gaar ahaan dhismaha aqal soomaaliga iyo diyaarinta aroosyada dhaqanka iyo hiddaha ku salaysan waxay kale yihiin kabad gareen dabadhis barbardhis dulsaar iyo dadbinta yuu kale yihiin daahi oo shabaqa laydhaahana waa wejiga xidinka laga laalaadinaya dhiguhu waa gob dhuur waxay ka dhigan tahay waa lagu adkaynayaa aqalkaba lagu adkaynayaa ma darooshimeynayo roobka adduunto waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka dalkaasi ciraaq xoreynta ay kooxda daacish ka xoreeyeen magaalada qadiimiga ah ee mowsil bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu madaxweyne trump ku sheegay in wakhtiga daacish ee dalalka ciraaq iyo suuriya uu soo yaraaday kadib markii ay ciidamada ciraaq guul ka gaareen magaalada mowsil wuxuuna intaasi raaciyey in ay sii wadi doonaan burburinta kooxdan ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi ayaa isniintii si rasmi a ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada mowsil kadib markii saddex sano ay maamulayeen maleeshiyada ururka daacish khudbad laga sii daayay telefishinka uu xaydar al cabaadi ka jeediyey qeybta qadiimiga ah ee magaalada ayuu ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjaraysa cadownimada argagixisada milatariga maraykanka ayaa soo dhoweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mida magaalada mowsil oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan daacish oo ay u badan tahay inay ku dhuumaalaysanayaan
biliiska dalka masar ayaa sheegay inay dileen lix ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda daacish kadib iska horimaad dhex maray maleeshiyadan iyo ciidamada biliiska iska horimaadkan ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada ammaanka ay weerareen guri ay ku dhuumaalaysanayaan raggan oo ku yaalla magaalada koonfureed ee dayruud dhammaan lixda ruux ee joogay guriga la weeraray ayaa la sheegay in goobta ay ku dhinteen war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda masar islamar ahaantaasna lagu soo bandhigay bogga ay ku leedahay facebook ayaa lagu sheegay in guriga ay ciidanka beegsadeen uu ahaa goob ay maleeshiyaadka daacish ka soo abaabuli jireen weerarada argagixiso biliisku waxa ay tilmaameen in goobta ay ka heleen bambaanooyin shan qori iyo rasaas
halka aad wararkaasi kala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna laascaanood magaalada laascaanood waxaa sameecad dhawaaqa dheer la dhex wareega nin dhallinyaro ah oo dadka magaaladu ay u dhiibtaan baafinta wixii luma dad iyo dunyaba ninkaasi magaalada ayuu ku dhex wareegaa isaga oo ku dhawaaqaya waxa uu baafinayo dadkana ka codsanaya in ciddii aragtay ay ku hagaajiso milkiilaha waxa lumay markaa aanay jirin wax baafin ah oo loo keenay ninkaasi waxa uu ku luuqeeyaa heeso uu midhaha ka bedelay oo uu dadka uga qosliyo wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulmay oo warbixintan ka soo diray cabdiqaadir maxamed seyd waa mid ka mida dhallinyarada dala heesaha ku nool magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaanu ka waraysanay heesaha iyo waxyaabaha uu bedelo cabdiqaadir ayaa waxa uu sheegay inuu ka midka yahay dhallinyaro iyagu magaalada laascaanood dadka uga baafiya waxyaabaha luma sheekooyin ayuu ila wadaagay waxa uuna ka sheekaynayaa xirfadiisa shaqo haa waxaa jira heeso dad badan ay dad qaadi jireen oo markaan heestii dhagaystay kadib aan anigu bedelay oo ama aan ka dhigtay hees caadiya oo midho caadi aan u samaystay ama qaar aan qalqaloociyey oo iyagana meel kale la aaday hees etoobiyaana bay ahayd heesta etoobiyaanka markaa laxankeedu baan garanayaa midhaheeda dee waxay ka hadlayeen anu ma sii fahmayn maogtahay saa daraaddeed anigu midaan fahmayaan markaa aanu samaystay waana hees wadaniya marka xaqiiqada laga hadlo marka loo eego xaaladda soomaalidu ku sugantahay soomaaliye heestu waxay ahayd damaahiye ninkii garanaya garanaya kadib bedelkeedu wuxuu noqday soomaaliye soomaaliye soomaalay waan dulowno dalkeennii wuu burburayo dowlad weyno waan dayacane dhindhindhin dhindhidhindhin deeriskeenna isku kandira keenna dagan wuu duleeya micnaha ay dee ku socoto qaabkaadu bedesho baliiga war in anigu laxanka raacaabis kadib aniga waxaan ka dhigtay jacayl madhoofba basaboorka yurub iyo laascaanood waayaheeda madabada agtaydiyo badanoo dhexaysa maymay waa la isla doonaa maymay walla wuu iska tegayaa tegayaa waayaha cusbirigaasay soo baxeenoo dee heesoodu soo markaa magaalada ku jireen khadka ku jireen ma ogtahay marka hees markaasaan bedelay jira sheekooyin badanaad ka sheekayso oo badanaa dhallinyarada ay la wadaagto balka war no sheekooyinka ugu qosolka badnaayaan arkay waxay ahayd horta anu mikrofon iyo gaadhi baan wataayoo dadka lumaan raadiyaa kadib maalin dhuweyd baa geel lumay nin baa geel ka lumay geel wuxuu lahaa alif bowdadaa alif surkaa iyo maxaa idhahdaa bil ayuu lahaa geelaasi ii yimaadeen waxa lagu yidhi maanta sheekadu sheekadii hore way ka bedelanta geel baa lumay geel markaasaan tanyaabay oo shekiya adhi nimankan maanta maaday meesha ku wadaa maadhi geelma kii caadigaa markaasi ku aa waa kii caadiga aynu dhaqan jirnay kadib waaya baan ku idhi aniga waa raadinayaa geeli sidii baan ku doona waxaan ka dhex raadiyeyna waa magaalada caasimadda gobolka sool ee laascaanood dadka nin waliba sibuu u qaatay mid waxaa la idhi mishin baad ka wadaa meesha kaan baad ka dhigaysa magaalada dhan ee caasimadda gobolka sool kaanbaa baad ka dhigtayba geel baa lumay geeliina abaartii baa soo xarayso meel magaalada duleedkeeda ayuu galley ku cunay oo dadku la quraacdaa marka geelaasi magaaladaad ka dhex baafisay oo mikrofoon baad qaatay
waxay baadida geela waryaa sheegay sheegow laguu sheeg qariyow lagaa qari waa soddon halaad iyo baarqabkii baarqabka korbis qaabkaa noocaasaan raadiye kadibna mid reermihioo buuraha dabadooda degan ayaa sheegay buuraha gaalkudhel ayaa sheegay qisadaas qisa horta igaga qoslisaba tahriibtoo kale ka warraa gabay baad ka tirsa yaroo gaaban soo maahayn dhalinyahay qarnigan qurbe iyo tahriib ku qamaamaysee qiimaynaysaay saxaraha qadhaadh qosol laguma maro qorismarisyo iyo bahal qaawano kugu qayliyo qofka uu qabtana qamka siinayuu qaadirkeenu dhigay qiso taa ka daran niman qorisito qudhagoynayo xubnaha qaaliga ah qarash siistaba siday kuu qabtaan qolol uga dhistae naftan qaaliga ah mau quudhaysan waa nin dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood gudaheeda mikrofon iyo sameecad ku dhex sita oo wixii luma halkaasi ka baafiya waxa uu u warramayay wariyaha halkaa inooga soo warrama cabdikariin olol
magaalada jabuuti waxaa maanta ku sugan haween dhowr ah oo dhallinyarada ka caawiya inay bartaan dhaqankii hore ee soomaalida sida dhismaha aqal soomaaliga diyaarinta aroosyada hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba barashada xoolaha iyo deegaanka wariyaha v o a sagal siciid faarax ayaa waraysi la yeelatay giniyo siciid shire iyo madiino suge khayre oo haweenkaasi ka mid ah gabadhii dee hadday ogol noqoto oo ninkii ay oo guddidii kalina ay og tahay waa la soconayaa de ninkuu soconayaayo dhabankiibuu geynaya waxaa la geyni jiray dee maro iyo iyo lacag intaabaa laysku dari jiro waa la qaadi jiro ninku wuxuu soo aabbihii baa qaadi jira ninka aabbihii yaa qaadaya aabbihii buu u sheegay wuxuu ka odhan aabbay gabadhaa baan la soo heshiiyey ii geedee dhabanka odaygu markaasuu odayaal u yeedhanayaa tolkii ah way dhabankii bay qaadayaan reerkii gabadha ayay geynayaan aabbaheedu ma tegayaanoo kuma horraynayaan waxay ku horraynayaan siday ula socdaan bay aqalkii inanta hooyadeed alaabtaada duuban bay gelinayaana dhigaya aqalka hooyadeed marka la dhigo xaggaa dabadda ayay u baxayaan odayaasha aqalkii alaabtii way dhigayaan lacagtii iyo buurigii iyo bahalkii maxay ahayde maradii iyo adduunkii ay sideen oo dhan aqalkii hooyadeed bay dhigayaan waa loo yeedhayaa geed hari weynoo fiican baa loo goglayaa gogol fiican baa loo dhigayaa gogoshaa marka loo dhigo cuntaa loo keenaya caanaha loo soo lisayaa cunto badan baa loo keenaya cuntadaa markay cunaan duhurnimada de waa subaxa waxay keenayaan xoolaha duhurnimada arrinkaabaa la galayaa odayaashii baa isku imanaya odayaashii markay isku yimaadiin dee waa isku warramaya dee gabadhaa baan doonaynaa hebel hebel iyo heblaayo hebel baan isku doonaynaa innigaa niga doonaynaa gabadha heblaayo inanka iyaga hebelna waan u doonaynaa marka maxay ahayde mana siiseen tolkayow haddii dee lagu heshiiyo waa la siin marka lagu heshiiyo ee de layskacan qaado ayay dee odayaashii iska noqonayaan bal baa la qabsan balkaana xoolihii kalaa lagu keena shan iyo labaatan cab baa laga bixinaya shan iyo labaatanka cab waxa weeyaan waa geelii oo lo'dii oo wax kasta leh shan iyo labaatanka cad iyo qorigii baa laga bixin jiray dee gabadha cadku waxa weeyaan hasha socotade cad baa la yidhaa marka toban halaad baa la bixinaya iyo boqol neef oo adhiga iyo qorigii iyo shan loo ah shan loo ah shan taallada waa shan iyo labaatan cad weeyaan
haddaan kala dhigdhigo waa toban halaad iyo boqol ariga iyo toban geeloo weliba geel oo dhadig ah oon awrahayn iyo shan lo ah iyo qori maasha allah gabadhaas markaa dee madaxda way ka sarraysay ma way ka sarraysay markaa shan laatan ka cad maxaa dheer hooyadeed ashqaasheedii maxay ahaydey adeerkeed abtigeed walaalkeed nin waliba wuxuu iska leeyahay ashqaash gooniga ayuu leeyahy nin walba intaabaa la siinayaa ninka loo diido wixiisa ee la siin waayo ma awrinaya ninkaa gabadha aqalka lama dhisayo isagoo intaasoo xoolaa bixiyey hadduu abtigay iyo hooyaday wax gooniya siin waayo abtigaa iyo hooyadaa way tirsan yihiinoo waxoodu halkan buu yaalla oo waa la siiyey lacag bay hooyadu leedahay inaan la intii loo helatay in adeerkuna mid buu leeyahay aqalka aqalka islaantaa samaysa hooyada yaa aqalkiisu siduu u dhan yahay aqalka hooyadaa samaysa gabadha hooyadeed wax reerka inanka laga soo qaadayaay ma jirto markaa dee hooyadu wayba daashayba waxay leedahay lacag intee le ayay leedahay oo xoolahan badanee reerka la siiyey dib baa looga soo celinaya iyaguna aqal bay ku samayn xoolaha reerka la siiyey hadhow marka ay inankaa iyo inantaa marka laysku dhiso ayaa la yabdhi doonaa waa loo celin doonaa looma wada celinaya in baa loo celin inna waa lagala hadhay gabadhaa la yabdhayaayo xoolo ay iska leedahay weeyaan iyadu diqa maaha diqadu waais ee gabadhan xoolahaani laga bixiyey ee reerkoodii la siiyey in bay leedahay iyadu reerkoodii ka soo qushabaxay inankaas xoolahan loo geeyey buu wax ku leeyahay reerkan sodogii sodogii markay laba bilood ama saddex bilood ay reerka reerku dul yaallo ayaa yuu yabdhayaa yabadh baa la yidhaa yabadhku waxa weeyaan waa lagu siini soddon adhigii boqolka ahaabaa lagaa siini koton adhigiibaa koton lagaa siin geeliibaa shan lagaa siin shantii loo ahayna dhowr baa lagaa siin halkaabaad adigu ku qujo baxaysaa xoolahaagii xaggaabaad ula baxaysaa markaa reer is u yeelaad noqon halkaabaad martiya mudana waa ku barrinaysaa de reerkii ree hebel baan u soo hoyanaa lagu odhanayaa de burito lix iyo toban haylaan yuu ka kooban yahay waxay kale yihiin kebad gareen dabadhis barbardhis dulsaar iyo dadbinta yuu kala yihi daahi oo shabaqa laydhaahana waa wejiga xidinka laga laalaadinaya dhiguhu waa gob dhuur bahal mar la yidhaahoo is loo sameeyo oo geedaha maxaa ahayday dhebiga laga soo guro oo geeda dhebi la yidhaha laga soo guro oo laysku daba sameeyo laysku daba sameeyo laysku daba sameeyo oo markaa dhigaha saddexna dhagka mid weyn baa sidaa loo dhigaa middaa waxaa la ydhaa dhig kaynka yaa la ydhahaa dhigtaa kaynkaa hortaba la taagaa udub yaroo sidaa ganta ulaba halkaa laga geshaa intaa marka sidaa loo xidho ayaa saddexna dhankaa laga soo jeediyaa saddexna dhanka laga soo jeediyaa laba yaroo dambaa lagu daraa laba horaa lagu daraa adu dhankaa marka laysa geeyo shan bay isla noqotaa dhankan marka laga soo geeyana shan kale isla noqotaa waa toban ma aha waxaa lagu sameeyaa dee bahalo loolka la yidhaaho marka la yidhaaho saa loogu daadiyaa jirta shax yaryar baa jirta waxay ka dhigan tahay waa lagu adkaynayaa aqalkaba lagu adkaynayaa ma darooshimeynayo roobka aduuda intaa marka jimiiq lagu siiyo yaa dee lagu soo yaa lagu soo dadbaya dee waxaa lagu soo dadbayaa laba alool baa lagu dadbi midna dhankaabaa lagaga soo dadbi midna dhanka baa lagaga soo dadbi haylaamo laba haylaan oo kalea midna dhankaa laga keeni midna dhankaa laga keeni xagga yara dambe aqalka ayuu iskugu imanayaan dabasaar mid la yidhaaba saa loo saaray ku kaloo xaggaa hore laga saaraa saasoo loo soo saaray laba hareeraha ayaa saa loo saaray dusha ana saabaa dusha looga saaray kebadana wajahadaa horaa la soo saaraayo waa kebadda dee aqalka aqalku wuxuu leeyahay laba kebdood hadduu doono marna wuxuu leeyahay de waa nimbaytaalkii xabad buu dee leeyahay xabadda waxaa laga dhigayaa halka albaabka u horraysa laga soo galayo yaa la dhigaa cidhifkeedaa saa loo dhigaa waa la gaadhsiiyaa saayar baa loo laabaa marka laga galaya aqalka waxaa aqalkaas siduu u dhan yahay dul iyo hoos dhammaysteeda hooyadeedun weeyaan hooyadeed baa samaynaysa
kuwaasi waxay kala ahaayeen geniyo siciid shire iyo madiino suga khayre oo ka mid ah haweenka ku dhaqan jabuuti islamar ahaantaasina haweenka kale daada yar ee soomaaliyed jabuuti ku dhaqan baraya dhismaha aqal soomaaliga iyo dhaqankii hore ee soomaalida waxaana ay u waramayeen wariyaha v o a jabuuti sagal siciid faarax jamaalow haweenkaasi waxay ka sheekeynayeen dhallinyarada magaalada ku dhaqan waxaan filayaa inaysan kelmad hal kelmad ka fahmin waxyaabaha ay haweenkaas ay ka sheekeynayeen iyo wixii laysku xirayay iyo loolka iyo kabadda iyo dhidbaha iyo waxa ay ka sheekeynayeen laakiin waa duruus loo baahan yahay haatana aanu u weecanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa xaawo degan iyo heestii ha xirnaada jacaylku axirnaada jacaylku iyo codkii macaanaa ee xaawadegan intaasi aynu kaga tallaawno haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii isboortiga waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha ila fadhiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiyada chelsea manchester united ayaa waxa ay galeen loolan adag ay ugu jiraan sidii ay ula soo wareegi lahaayeen ciyaaryahan antonio bakayoko oo naadiga monoko ee waddanka faransiiska ka dhisan u ciyaara waxaana manchester united ay noqotay naadiga ugu dambeysay ee ay doonayso in chelsea ay kula hardanto ciyaaryahankaasi kadib markii ay naadiga chelsea ay ku guuldaraystay inay soo markaasi xilgeliso ciyaaryahan lukaku oo naadiga manchester united dhowaantan ku biiray afartan milyan oo ganiga starliinka ahi ayay sheegaysaa naadigaasi monoko inay ku doonayso ciyaaryahankaasi khadka dhexe ka ciyaara waxaana uu ka mid yahay mid ka mid a ciyaaryahanada uu antoni cointo uu si weyn xagaagan diiradda uu u saarayo okayoka ayaa waxa uu dhaliyey naadigiisa monoko kulankii ugu dambeeyey ee monoko ay la ciyaartay manchester city ee champions leaguea markaas oo goolkii guusha uu u dhaliyey waxaana uu markaasi la sheegaya bakayoko in lala barbar dhigayo ciyaaryahanka naadiga manchester city khadka dhexe uga ciyaara ee yaya ture wayne runi waxa uu sheegay inuusan ugu soo guriyo noqonin naadiga everton inuu ciyaaraha ka fadhiisto kadib markii naadiga manchester united ay iska fasaxday ciyaaryahankaas oo everton uu ku biray koysoddon jirka waddanka ingiriiska u dhashay ayaa waxa uu sheegay in everton ay xilligan wakhti wanaagsan qaadanayso uuna rajaynayo in uu soo bandhigo ciyaar cajiib ah wakhti badanna uu helo inuu ciyaaro taasoo u saamixi doonta buu yidhi in uu horyaalka uu ka soo bandhigo ciyaaro wanaagsan islamar ahaantaasina uu horyaalkaasi ka sokow kooxda waddankiisa ingiriiska uu ka mid noqdo ciyaaryahanada u matalaysa qaranka dhinaca kale ciyaaryahan alex sanchez oo weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta ee arsenal ayaa tababaraha naadigaasi ardavinger waxa uu sheegay inuusan ciyaaryahankaasi u sheegin inuu doonayo inuu naadiga ka tago kadib markii warar soo baxayey oo laisla dhexmar ay sheegayeen in ciyaaryahanka waddanka jili u dhashay uu doonayo inuu naadigaasi ka tago siddeed labaatan jirka waddankaasi jili ayaa hal sanoo qandaraas ah uga haray naadiga emirates ka ciyaarta waxaana lala xidhiirinaya kooxo dhowra in uu naadigaasi uu ku biiro ay ka midka tahay kooxda ay xifaaltamaan arsenal ee manchester city ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta real madrid u ciyaara hamis rodriguez ayaa la sheegayaa inay suuragal tahay inuu xagaagan ka tago naadiga kubadda cagta real madrid wargeyska maarka ee waddanka sbain ka soo baxa ayaa waxauu qoray in ciyaaryahanka waddanka colombiya u dhashay uu ka cawanayay waayadanba wakhti yari oo ciyaaraha kooxda kubadda cagta real madrid uu u safanayay waxaana suuragal ay tahay inuu dib uu ula midoobo tababarihiisii hore ee kooxda real madrid carlo anjeleto hadda bayan munih lelia soo laabashada ciyaaryahanka marcos leorente oo madrid ku soo laabtay iyo sidoo kale ciyaaryahan dani cabelos oo naadiga kubadda cagta ee real madrid ay la soo wareegtay waxa ay ka dhigaysaa rodriguez inuu u dagaalamo xitaa inuu helo wakhti badan oo uu naadigaasi kula sii joogo ku ciyaaro waxaa shan labaatan jirkaasi sidoo kale kooxa lala xiriirinaya ka mid ah naadiga chelsea ciyaaryahan adres niesta oo naadiga barcelona u saftan waxauu sheegay inuu doonayo in naadigaasi barcelona uu markaasi uu ku ciyaarihiisu kusoo gabagabeeyo kadib marka ciyaaro uu soo gabagabeeyana oo naadigaasi uu ka mid noqdo dadka matalaya ee uu la shaqeeyo hadalkaasi waxa uu ka jeediyey ciyaaryahankaasi adrias iniesta iskuulkiisii hore oo markaasi lagu soo bandhigayey garoon macmila oo artificial ah islamar ahaantaasina kubadda cagta lagu ciyaaro halkaas oo uu sheegay inuu doonayo in naadiga barcelona uu lasii joogo dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halkaas inoo joogto
waa hagaag jamaal axmed cismaan iyo xubintii isboortiga inta aynu kaga tallaawno haatanna dhinacii heesaha waxaad ku soo dhowaataan codkii suldaan seeraar guhaad iyo heestii waxaan guulo ku qorin orod laguma gaaro
gaaridii haweenkeyga iyagana oo idil inta gabadh ku nool dumaad gebigood hablaha kacay gayankeed ka doortaay aan ka doortaa gaaridii haweenkeyga iyagana oo idil inta gabadh ku nool dumaad gebigood hablaha kacay gayankeed ka doortaay aan ka doortaa godiya abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogtaa gibladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysaa gacaltooyadii tahay garale madooba godiyo abees bay iga sisay garabo gurigiisa joogtaa gibladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysaa gacaltooyadii tahay garale madooba bagaraad haweena gelin mau ku hawshan weligeedu muu korin xasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaadhe hawculaa ningaawa bagaraad haweena gelin mau ku hawshan weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin orod laguma gaadhe hawculaa ningaawa
suldaan sayraar guhaad iyo heestaasi cajiibka badnayd waxaad ka dhegaysaneyseen v o a waxaynu gunaanadu ahayd barnaamijkii duurnimadan ee dhallinyarada maanta oo halkan si wada jiraadi kula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay iyo maxamed sandheero oo dhinaca iskudubridka iyo farsamada inoo qaabilsan haatan kulan dambe saaxibadan dhegaysana waxaynu dhammaantii isku duuban kaga tegaynaa nabadgelyo
gocashana maadaaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirkii goyn xidhiirkii gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirkii goyn xidhiirkii kugu hadin maaye ducan kugu galbine genyadan jeclaaye marbugasiliica